lagu qabtay bangiga Eastman ee Suuqbacaad. Bulshada ma ku baraarugsan tahay digniinka Soodma waa warbixin warka aad ku dhageysan doontaan. musharax xildhibaan siida cali cabdi shire oo xarar dheere lagu soo dhaweeyey akhbaaraadka caalamka warkeena soo waxaa dhageysan doontaana waxaa ka mid ah taalibaan oo soo bandhigtay awood militari oo cajiib ah
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trii g iyo for g internet
mar kale subax wacan oo wanaagsan waa jimco taariikhdu ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha agoosto laba kun afar iyo labaatan dulmarka warkeyga ayaad maqashin u diyaargarooba isagii oo intaasi ka dhammaystiran dowladda federaalk soomaaliya ayaa qorshe culus ka fulisay xuduudda soomaaliya iyo ethoobiya agaasimaha guud hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha axmed siciide maxamed ayaa hor xuduudka feerfeer ee gobolka hiiraan ee dowlad goboleedka hirshabeelle agaasimaha guud hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha oo ka hadlay munaasabad xarigga lagaga jiraya ayaa sheegay inuu dhammaystiran yahay guud ahaan qalabkii lagu hubin lahaa dadka ku safraya xuduudka taasoo qeyb weyn ka ah amniga guud ee dalka sidoo kale waxa uu agaasimaha guud sheegay in hay-addu wado qorshayaal kale oo lagu horumarinayo dhismayaasha barxuduudiyada dalka laga soo galo arrintan ayaa si weyn uga qeyb qaadaneysa la socodka dhaqdhaqaaqa socdaalka iyo ilaalinta xuduudaha dalka munaasabada xarigga lagaga jarayay ayaana waxaa sidoo kale goobjoog ahaa gudoomiyaha gobolka hiiraan iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle barxuduudeedka feerfeer ayaa kamid ah marinada lagu soo galo laga soo galo wadanka waana bar uu isaga gala gudba ganacsiga labada dal ee soomaaliya iyo ethoobiya sida gaadiidka wada badeecadaha kala duwan gaadiidka badeecadaha ka qaada gudaha soomaaliya iyo kan ka keena gudaha etoobiya ayaa isaga gudba marinta marinkan magaalada feerfeer ee galbeedka gobolka hiiraan waa magaalo ku taala dhulka xuduudda beenaadka ah ee udhexeysa soomaaliya iyo ethoobiya labada dowladood ayaa taliya labada gedi ee magaalada taas ayaana muhiim ka dhigeysaa in hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya xarun ku yeelato halkaasi ganacsatada gobolka banaadir ayaa waxa ay cabasho ka muujiyeen lacago dheeraad ah oo lagu soo kordhiyay taas oo ay sheegeen in aysan awoodin ganacsatada warbaahinta ayayna si gaara ula hadleen ganacsatadaas iyagoo soo bandhigay cabashadooda safa cismaan ayaa dhammaystiras ganacsatada magaalada muqdisho ayaa kulan ay maanta ku yeesheen magaalada muqdisho kaga hadlay caqabada ay sheegeen insatada in muddo ah ganacsatadan ayaa ah ganacsatada dekeda kala soo degta badeecadaha kala duwan ee dalka yimaada waxaay tilmaameen inay isugu yimaadeen ka hadalka dhibaatooyin ka haysta dekada magaalada caasimada ee muqdisho ganacsatada oo warbaahinta la hadlay ayaa baaq u diray madaxda sare ee dalka iyagoo codsaday in arrinkooda lasoo farageliyo meeshaan waxaan isugu nimid wax yaroo culaysa oo ganacsatadii soo saabkumay oo ganacsatadu waxay ahaayeen cashuur bixiyayaal dowladdu wax alla wixii ay ka rabto oo canshuura waa ka heli jirta wax alla wixii dawlad ay leedahay raalli bay ku ahaayeen inay bixiyaan waxay ku ahaayeen in ay dawladdu horumar ku gaarto diyaar bay u ahaayeen waayo inuu sidaa diyaar ugu ah oo maalka dawladda ay ku leedahay bannaanka uu ka yaallo wixii dawladdu ayagu ay ku lahaayeenna aysan ka helin ayay waxay raalli ku ahaayeen inay bixiyaan wax alle wixii dawladdu ay tidhaahdo waa leenahay sidaas ayadoo ah ayaa dowladdii waxaa la shaqaysay dad ayadu aan u malaynay dowladdu inay ganacsato yihiin laakiin aan ganacsato ahayn ee mashruuc abuurtay oo ayagu dadka beni iyo haayad iska dhigay yiri waxaan rabnaa waxa aan la nimid in naloo maalgeliyo waxa marka maanta aan ka cabanaynaa oo ganacsatadu isugu timid oo maantay kulaylkan gaarsiiyey waa dadka kabariga inta iska dhigay dowladdii hoos tegay dowladdiina ay yidhaahdeen mashruuc baan idiin haynaa mashruucaas waxaan rabnaa in loo hirgeliyo mashruucaas waxaan rabnaa dowladdu dadka ganacsatada ah oo canshuur bixiyaasha ah dadka aan ka mid ahayn oo la yimid dadka kale in ay wax dul saartaan inaysan dowladdu dadkaas ganacsatada ah inaysan maalkooda u qaadan baan codsanaynaa dadkani waa canshuur bixiyayaal dadkani waa dad u nugul soomaalinimada iyo dowladnimada iyo ma garanaysa kala dambaynta iyo wanaagga iyo sidii ay soomaaliya uga bixi lahayd waddada mugdiga ah una gaari lahayd qaab muxuu ahaa ay gaari doonto haddii alla yidhaahdo colestishinku inuu shaqeeyo ama ummadu ay kala dambayn yeelato waxaan leenahay dalka quruxda uu leeyahay ama magaalada muqdisho quruxda ay leedahay waxa u yeelay waa dadka meeshaan fadhiya iyo dad maqan waxaan leenahay dowladdu haruubka ha uga listo salka ayay qarka uga lisin haruubka ha uga listo qarka haruubka ha uga listo salka ayay qarka uga lisin
ganacsatadu way mahadsan yihiin waxaa weeye wixii horta la dhihi lahaa oo wanaagahay horaa loo yiri khiyaartii hore ayaa tiri waxaa yidhi haddaan la kuulan yahay mas-uuliyiintii kaleo guddiga waxaa keliyo aan raacinaya ganacsatadu ma aha dad badowa dadaan wax ogeyn ma aha ganacsatadu dad dadk dalkooda iyo dadkooda gara waaya maaha waa kuwa adduunka meel walba wax ka gada meel walba taga qiimaha ay leedahay qarannimada iyo canshuurta iyo dadnimadu dad aad u og waa laakiin waxa aanaan qaadi karin waxa ay ka cabanayaan waxa weeye waxa aanaan qaadi karin
ma ahan ganacsatadu inay dad fawdaa tahay inay qallaaso samaynayso inay dhibaato kale ay samaynayso midna ma ahan laakiin caqabadahaas jira oo meesha ka jira oo aan canshuuraha ahayn oo canshuuraha inta badan laga badan yahay oo saaran oo nin kasta oo xafiiska yaqaana madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka maaliyadda oo qorshe inta la yimaado uu leeyahay containerkan aniga halii saaro lacagtan halii saaro oo dowladdii waxay ahayd waxa ugu horeeya oo ay ilaaliso inay yihiin dadka canshuur bixiyaalka inay dhoorto maadaama waddankuba uu ku taagan yahay canshuurta ay ganacsatadu bixido waxa ugu badan uu ku taagan yahay in la ilaalishay ahayd ayagiyaa baayac bushar laga sameeyey dad barookoraha yimid oo dhahaya ganacsataan matelay canshuur bixiyo aan ahayn iyo kuwo kale oo oo mashruuc kasta oo la keeno ganacsada commishin loo saaraayo ayaa yimid waxaan dowladda u sheegaynaa ma ahan waxa annaga aan ka cabanayna canshuur annagu ma nihin dad dowladda ka soo horjeeda mana nihin dad canshuur dhiibay canshuur waa dhiibnaa guryaan ka dhiibnaa shabtiyaan ka dhiibnaa waxaan ka dhiibnaa macaashul macaasha waxaan dhiibnaa deked waxaan ka dhiibnaa deked waxaan ka dhiibnaa guryo waxaan ka dhiibnaa musharax xildhibaan sayid cali cabdi shire ayaa lagu soo dhaweeyey magaalada xarardheer waryahayaga halkaasi noo jooga ayaa soo daray warkan musharax ka mid a musharaxiinta kursiga xildhibaannimo ee galmudug ee deegaan doorashadiisu tahay degmada xarardheere oo si diiran loogu soo dhaweeyey halkaasi soo dhaweynta ayaa waxaa ka qaybgalay nabadoono saraakiil ururka haweenka degmada xarardheere iyo bulshada qeybaheeda kala duwan saaxiibkeen sayid cali cabdi shire xildhibaan waxaa leenaha kusoo dhawow waa xildhibaanka ay dhaarku u dhimantaan in la dhaariyo unbaa u dhiman waxaan leenahay xildhibaane waad u qabantaa xilka aad maanta isku soo taagtay sid caliyow xaq fiican ma helnaa dhammaan qeybaha kala duwan dhalinyarada degmada xarar dheere waxaan rabaa halkan aan uga hambalyayo saaxiibkay qaaliga ah master sicali cabdi shire oo ah musharax xildhibaan degmada galmudug waxaan leeyahay maanta midkiin musharax ee waxaa taha musharax degmada xarar dheere maanta taagan ahna lafdabarka dhalinyarada degmada xarar dheere waxaan leeyahay markii hore walaalkii qaaliga ah hambalyo hambalyo hambalyo ee, waxaa tahay maantay nin ku qalmo xilka xildhibaannimo ee galmudug sayd cali waxaan leeyahay allah kula garab galo noqo midkii dalka iyo diinta iyo dalka u shaqeeyo mar koowaad iyo mar labaad waxaan leeyahay hambalyo
waxaan dhihi karnaa waa nin aad u asii badan waa da'yar waa mujaahid runtii dadku inta badan ma oga sayid cali cabdi shire degmada raggii u dhaawacmay ayuu ka mid yahay waa mujaahidiinta baalka dahabka ugu qoran degmada xaradheere
reer xaradheere in aan soo dhoweyno galabta musharaxiinta u tartamaysa xilka xildhibaannimo ee galmudug kii ugu horreeyey ee ah reer xaradheere sayid cali waxaan leenahay runtii sayid cali dadka iska soo rooray ama jeclaystay inay xil qabtaan ma tihid ee waxaa tahay dadka u- u diyaargaroobay inay u dhintaan degmada maadaama uu kugu yaallo dhaawacii kaa soo gaaray halgankii lagu difaacayay degmadan waxaan leenahay xaqaad u leedahay inaad noqoto xildhibaan degmadan matela annaguna haddii ilaah yidhahdo waa kugu garab istaagaynaa
xildhibaan soo dhowaaw waxaan leeyahay waa markii ugu horreysay taariikhda ayaad geli doontaa xildhibaankii ugu horreeyey oo degmada xaradheere kaambay musharaxnimo ka bilaaba aad iyo aad aan ugu hambalyanaynaa marka hore anigoo ku hadlaya magaca bulshada degmada xaradheere xildhibaan sayid cali cabdi shire oo ka mid ah raggii deegaankaasi xoreeyey ayaa u taagan in uu weli diyaar u yahay ka xoreynta al-shabaab ee deegaanadaasi ilaa deegaanada galmudug inta laga xoreynayo uuna la daran yahay shacabka halkaasi ku nool laba fariin ba inaan diro fariin aan u diro dowladda galmudug midna aan u diro dowladda federaalka fariinta aan u dirayo dowladda federaalka waxa waaye oo aan leeyahay mudane xasan sheekh maxamuud waxaad ku dhawaaqday oo tidhaahday dab- in sanduuqayga la dhigo xaradheere ee qof iyo cod laygu doorto sidoo kale waxaan leeyahay dowladda galmudug xaradheere waxay diyaar u tahay shacabkeeda in ay isu doortaan si qof iyo cod ah yaan la geynin meel aan ku munaasib ahayn kuraasta xaradheere ha la keeno xaradheere ha yimaado qofka raba inuu metelo ree xaradheere halka kan hana ku salaysnaado qof xaradheere milgo iyo micno ku leh eeyowsan iska imaan qof ay xiise ku haydo xil uun doon aniga maanta aniga shalay ayaan waxaan degmadan joogay anigoon wax xile ka haynin laakiin ay igala qiimo badan tahay xilhiintu inaan daafaco hadhowna waan daafici doonaa haddana waan daafacayaa berri haddaad xilka aad ii doorateen maanta dee waxaan u arkaa inaad ii doorateen aad codka markii sanduuqa la keen aad codka iigu shubtaan waxaan diyaaraha inaan idin metelo idinku metelo sida ay tahay idinkugu qareemo sida aad mudantiin ree xaradheer xaqiiqatan haddaan halkan sii taagnaado ma aqaano sidaan noqon doono dareenkayga waayo farxadda aad ii muujiseen waa wax beddelay qalbigayga xaqiiqatanna waan filaya inaad sidaan iigu amaalgudaysaan anigana biidnillaahi alkariim waan idinkuga amaalgudi doonaa waxaan masraxyada iyo goobaha muhiimka ah gey doonaa fariinta ree xaradheere ree xaradheerow waxaad tihiin xadaari weliba cashara u dhigay khawaariijta hadda kadibna u dhigi doona aniguna waxaan diyaar u ahay inaan idinkula dhigo cashir lama ilaawaan isku day kastoy sameeyaan inaan fashilinno ayaan diyaar u ahay annagoo isku mid ah iskuna garaba fiya ismaan cabdulle dalsan t v muqdisho
guud ahaan warkiisi waxaad kala socoteen raadiyaha dalsan waa naga intaa caddi warkeyga seego barahayna bulshada ayay ka heli karaan isagoo maqal qoraal iyo sawiro wata jamco wanaagsan
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel